الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bاب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما هذا كان bاب استحباب ركعتي سنة الفجر سنaha صبحa labadiisa رagcadood bal suno nibadkooda ay suno yihiin buu cadaynteedii baab u yahay iyo walxasi calayhimaa boorintii laysku boorinayo laysku adkeynayey ee aada laysugu adkeynayay in la ilaaliyo wa takfiifihimaa marka la tukanayona fudaydintii la fudaydinayey in la dheeraynahayn bal dee wixii la aqriyayo waynoo dambeeyaan be taas buu baabkeedii yahay iyo walmuxaafadati calayhimaa ilaalintii la ilaalinayey oo sunayaasha kale way ka adeg yihiin ama rawaatibta kale way ka adeg yihiin in la ilaaliyo wa bayaani maa yustaxabu an yuqra'a fiihima iyo caddayn la caddeeyo wixii ay sunno tahayd ama sunno ahaa in la aqriyo labada ragcadood dhexdooda umuuruba kollay baabka axaadiisiisay inoogu iman doonaan oo axaadiista waxoogaa bay noqon marka maca duruqdooda ay leeyihiin aan isku darra maca duruqda marka ay sidooda kale uma badneen xdثna يحyى بن يحyى qال قرأت عlى مالك عن نافع عن بن عمر أنa xفصة أm المؤمiنiiنa أخبرت bal dadku waa dadka aan wada garanayno ama inagu soo bad inagu badanee weliba dadkii dee waxa weeyaan dabaqadii sare ee ruwaada labada صaxaabi mooyaane waxaana xadiidka inoogu sugan laba صaxaabi oo kala warinaya waa iبن cmar baa maanta walaashii xفصu ka warinaya xafsa markaa waxay tidhi ay ugu warantay ana rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay kaana wuxuu ahaa idaa sakata marka uu aamusa almu'adinu mu'adinku min aladaani adaanka waa adaankan dambe ee lisalaati sabxi u sugnaaday uu ka aamuso wabada uu daahirana ama uu muuqdo asubxu waagi uu beriyo ee iftiinkii uu muuqdo rakaca wuxuu tukan jiray ragcatayni laba ragcadood oo khafiifatayni fudfudud qabla an tuqaama asalaatu salaada intaan la aqiimin waxay inoo sheegaysaa halkan xafsa umu lmu'miniin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh salaadana gurigiisuu ku tukanayaye intaan usoo bixin buu tukanaye marka aadaanka dambe uu dhammaadee uu mu'adinku ka aamuso uu dhammeeye weeye subaxina uu muuqdo kollay muuqashada subaxu waagu inuu baryo weeyaan dee aadaanka dambe bal aadaanka hore hadday bannaan tahay iyadoo habeenay in la aadaamo aadaanka dambe dee si uu ibnu ummi maktuumba yeeli jiray markuu muuqdo waagu ee la garto waagu inuu baryey ee dee adigu iftiinka ugu horreeyaa muuqdaa la aadaamayaa ee lagama horreysiinayo oo bal markaa haddaba subaxuna muuqdo ayuu laba ragcadood oo fudfudud ayuu tukan jiray rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal xadiidka duruqdiisa ma sii badne waan israacinaynaa waxadaثanaa yaxya bnu yaxya waqutaybata wabnu rumxin waa saddex markaa sheekoo sheekhadii muslim ah can ilayth bni sacdin markaa sheekhan keliya aanay ka wada warinayaan xa وxdثnي زهير بن حرب وعbayd اللh بن سعيد qال xdثna يحيى عن عbayd اللh ح وxdثnي زهير بن حرب qال xdثna إسماعيل عن أيوب كلهم عن نافع بhdا الإسناaد bal dadka horta wax cusubi kuma jiro waana dadkii ruwaada ثiqaadooda ahaa ee wuxun baan eegaynaa halkay isugu imanayaan dadkan iyo kulluhum yaa looga jeedaa kulluhum dhammaantood buu yihi waa kuwan waa kuwama kuwa naafic ka wada warinaya xaada inta ka horeysa un weeye ama ninka uu ku xiga un xada ayaa dee ayaa kuwa xada ay markaa dee udhexdhexayso ama dee xada un ka yar horeeya isku dabaqaa markaa dariiqa hore layth ibnu sacad buu ahaa waana sheekha muslim ama sheekhada muslim ninkii u sheekhaa dariiqa labaad ee uu muslim zuhayr ibnu xarbin iyo cubaydullah ibnu saciid laba sheekoo kale kaba wariyey iyagu waxay labadoodu yidhaaheen xadaثanaa yaحya can cubaydالlaahi markaa yaحya waa yaحya الqadaan isaguna cubaydالlaahi ibn cmar ibn xafs cubaydالlahi ibn ha cmar ibn xafsi ayuu kaba warinayaa waxaa markaa layt ibnu sacad la siman cubaydالlaahi ibn cmar waxaana muuqato inoo muuqata labada sanad inay kala tiro bateenoo cubaydالlahi layt ibnu sacad waxa u dhexeeyun sheekadiisa uun baaba ka warinayey laakiin maanta cubaydullahi layt laba siman ee sheekhyadii muslim iyo yaxya alqadaan bay kasii warinayeen yaxyahaasa cubaydullahi ka warinaya oo halkanna kolley saddex buu naafic ugu tegaya kaa horena labuu ugu tegay naafica haddana sanad kaleu ku noqdo wuxuu yihi waa zuhayrkii una xada oo sheekh labaad yeeshay waxadathanii zuhayr ibnu xarbin qaala xadahanaa ismaaciil can ayuba marka kullum wuxuu wadaa ayub sakhtiyani iyo cubaydullahi ibnu cumar iyo layt ibnu sacad kollay sanadka dariiqa ugu horeeyaana ugu caalisan oo kuwan kale waa mid buu dee dabaqu ka yar ama dee cid shaksi buu kaba yar yahay intoodaasaa waxay ka wada warinayaan xadiidka naafic naaficna dariiqii horu inoogu jiray oo malik bay markaa la siman yihiin saddexdan aan idhi waa kulluhum buu uga jeedaa imaam malik bay la siman yihiin oo sidaa imaam malik naafic ugaba wariyey ayay naafic uga wariyeen maanta naaficba imaam malik bay raaceen waa mutaabaca imaam malik oo xagga fi riwaayati can naaficin hada isnaadina waa isnaadkii oo can ibni cumara ana xabsa weeye kama qaala malikun si malik yidhi waxadaثanii axmed ibn cabdillahi ibn اlxakami ibn اlxakami qaala xadaثana moxamed ibn jacfari qaala xadaثana shucbaة can zayd bni moxamedi qaala samictu naafica yuxadiثu can ibni cumara can xabsata waa xadiidkii xafsa un waa dariiq kale oo iyaguna mutaabacaadkii kaba mid ah axmed ibn cabdillaahi ibn xakam waa sheekha muslim oo moxamed ibnu jacfar gundab buu kaba wariyey isaguna shucba shucbana zayd naafic baa markaa yimi markii hore mar naafic laba nin baa udhexeeyey oo layt ibnu sacaad dariiqiisii oo kale maanta afar baa udhexeeya muslim iyo naafic udhexeeya markaa zayd ibnu moxamed ibn zayd ibn cabdillahi ibn cumar ibn اlkhadaab weeyaane wuxuu markaa la siman yahayna malik iyo qolooyinkii kale halkaa naafic ka wada warinayay naafic baa muxuu yihi samictu naafica yuxadiثu can ibni cumara can xafsata qaalat kana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa dalaca alfajru waagu markuu beriyo laa yusalii ma tukan jirin ilaa ragcatayni khafiifatayni waa salaada subax horteed laba ragcadood oo fudfudud mooye wax kaluu tukan jiray ma jirin waxadaثa bal taasna imaka waa mid oo rasuulka ilaahay horta marka waagu baryo salaad sunnaha uu tukan jiray labadaa ragcadood un bay ahayd dee marka dambena faradkuu gelayayba waan u fudaydinayey waxadaثana isxaaq ibnu ibraahima qaala akbarana nadru qaala xadaثana shucbatu bi hada اlisnaadi waa isnaadkiisan dambe can zayd ibni moxamed qaala samictu naafica milahu xadiidkii mid laba mid ah xadaثna mحamed بn cabadi qala xadaثna sufyaan sufyaankuna waa sufyaan ibn cuyayna can cmri wain dinaar can الzuhriyi can salimi can abihi akbaratnii xafsaة cabdالlahi بn cmar baa yihi xafsa ii warantay oo maanta qolooyinkii hore oo dhan ama duruqdii hore naafic buu ahaa ninka ibn cmar ka warinayaaye maanta waa inankiisii salim baa ibn cmar ka warinayo naafic kuma jira sanadkan dambe qaala akbaratnii xafsatu ana nabiya salى اllahu عalayh wasalama kana wuxuu ahaa idaa adaa'a lahu lfajru fajrigu markuu iftiimo ee waagu beriyo sallaa waa tukanayay ragcatayni laba ragcadood oo dee waa sunnihii subaxe ayuu tukanayay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal axaadiisa waan wada qaban doonaa in yaroo kooban dee waxaan kaba qaadanayno macnahooduna waa daahire xadiidkii xafsa halkaasaa iyo duruqdiisi ay inoogu dhammaadeen xadiid kale oo la macnuun baa inoo bilaabmayo shaahidu ah xadiidkaa xafsa waana xadiid caisho waa kan xadaثana cmr bn naaqidu qaala xadaثana cabdaة bn sulaymaan qaala xadaثana hishaam bn curwata can abihi can caiشhaةa qaalat anaha qaalat kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yusalii mid tukada ragcatay lfajri subaxa labadiisa ragcadood idaa samica aladaana waa tii lafdigii hore aynu ku soo aragnay idaa sakata almu'adinu min alaadaani lisalaati subxi kollay tanna aadaanka marka uu maqlo iyadoo aadaanku socduu tukanaya macnuu maahay oo markaa aadaankii dee la aadaamo aadaankii dambe ee uu dhammaado aadaankana waxaa la aadaamayay markaa waagu muuqdee ama berigiisu iftiinkiisu muuqdee ayuu tukanaya rasuulka ilaahay labadaa ragcadood wayukhafifuhumaa waa fudaydinayay rakaca rakcatayni khafiifatayni baynu kusoo aragnay xadiidkii xafsa kana waa la mido muu dheeraynayn qiraa'ada kuma dheeraynayn iyo dee arkaanta kaleba waa fudaydinayay si aan dee caadadiisii markuu sunayaasha tukanaya aan ahayn وxadثnي علي بن حجر قال xadثna علي يعني بن mسr xا وxadثna أbو كرayب قال xadثna أbو اسامة xا وxadثna أبوبكر وأbو كرayب وبن نمyr ومحمد بن نمyr kan dambe waay abhii baa uu kaba warinaya عن عبداللahi بن نمyr xا وxadثnah عمر الناqd قال xadثna وkيع كلهم عن هشام بhdا الاسناaد wa xadيiثkii un drqdiisii markii horeba waxaa inoo warinayay hishaam ibnu curwata can abihi can caaishata maantana xadiidku hishaam bay raggani isugu wada imanayaan cali ibnu musir oo dariiqa hore ah iyo abu usama xamaad ibnu usama oo dariiqa labaad ah iyo cabdullaahi ibnu numayr oo dariiqa saddexaada iyo wakiic oo dariiqa afraada afartoodu kulluhum waa intaa dhammaantoodii ay ka wariyeen can hishaamin waa hishaam bni curwata bihada isnaadina ee hishaam isnaadkiisa muxuu ah waa can abihi can caaishata intaas buu ahaa wa fii xadiidi abi usaamata lafdi yar baa jira oo abu usaame xadiidkiisa u gaara walow kuwii kale la macno uu yahay abi usaame xadiidkiisa waxaa ku sugnaa idaa dalaca alfajru eeg xadiidkii hore maxaynu kusoo aragnay lafdiga hore ee hishaam cabdة بن سlayman kuwa kalena waa la mid markaase kol hadduu isaga gaar u saare إdaa samca الأdاna imika halkan taa bedelkeeda maxaa dhacay lafdiga abi usama ama riwaayada abi usama إdaa dalaca الfajru dee kolleyna aadaanku markaa fajrigu uu muuqdo ayuu dhacayay weeyaan oo macnihun وxadثna محamed بن مثنى qal xadثna بن abi عaliyin isaguna waa mحamed mحamed بn ibrahim بn abi ali abi awogii baa loo nisbeeyey عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم هشام kani waa هishaaم dastawaye ina curwo maaha yaحyuna waa ina abi kaثيr iبn abi kaثيr yaحya بn abi kaثيr aynu hore usoo aragnay sanada sidana amada iyagoo sidan isugu xiga abu سلمةna waa ina cabdالرحمن بن cوف عن عائشhaةa أن النبي أن نبي اللahi صلى الله عليه وسلم kana wuxuu ahaa يصلي mid tukada ragcatayne laba ragcadood bayna الnidaaءi wاliqaamati nidaha oo aadaanka ah iyo iqaamada dhexdooda min salaati subxi salaada subax dee waa kaba mida oo dee waa salaada subax aadaankii iyo iqaamadii ay lahaayeen ay lahayd dhexdooda laba ragcadood baa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh tukanaya bal iyadoo xadiidka duruqdiisu kollay inoo socon xadiisyadan ama waxaa inoogu sugan un halkanuu inoo faa'iideynayaa horta dee bal salaadan subax rasuulkii ilaahay sunnahan ka horreeyay labada ragcadooda inuu ilaalin jiro uu tukan jiray ilaalin jirayna xagga muxaafadada iyo ilaalinta axaadiiseed waa inoo dambeeyaane laakiin waxaynu soo marray oo ayaamihii casharka aynu joojinaynay un aynu kuba soo marray dee markii hore uu inoo joogsanayay rasuulka ilaahay xataa isagoo safara markuu salaadii subax ay kaba seexdeen inaanu ka tegin sunnihii markii uu salaadii subax qad qadaynayay iyadoo aynu intanaynu casharada soo bilaawnayna soo aragnay ibnu cabaas oo mee ibnu cumar oo leba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sunayaal inaanu tukan jirin markaa uu safarka yahay haddana subaxa waa ilaalin jiray sunnihiisa isagoo dhaafayna waa qadeeyey safarna way ahaayeen habeenkii oo dhan ay guuro gelayeen dabal axaadiid kalena way inoo dambaysaayo bal horta taasi way inoogu sugan tahay arrinta kale inoogu suganna idaa ada'a lahu lfajru iyo lafdigaa hore waxa weeyaan wabada subxu waa lafdigaas idaa dalaca alfajru alfaadaha aynu soo araragnay oo kale xadiidka caaishana way kuba sugnayd iyadana lafdigaasiye waxaa iyadana inoogu sugan sunnahan subaxa dee ka horeeya waqtigoodu ama waqtigan la tukanaya wuxuu gelayaa markaa waagu muuqdo ama iftiinku uu iftiimo macnaa waqtigan salaada subax la tukan karo ayuunbaa sunnahaasna waqtigeedu yahay ee iyadoo dee kolkol inaga waxa dhici kartaba aadaankeenu inaan dee waxa wey bal aadaankaa hore isaga dee habeen baabu dhici jiraye de yaanu habeen fog ba ahaan ma habeen kusoo dhow un ama aakhira leyl haba noqde aadaankan kale dee marka waagu iftiimo un waxa weeyaan la aadaami jiray inaga horta teligyadan iyo waxyaalaha namala iftiinkii hore horta lagumaba arkayo cinaayadaasna ma jirto waa suurtagal ba aadaankeenu qabla alfajri ama qabla duluuci alfajri aadaanku inuu dhaco taasi waaba suurtagal bal waxa weeyaan oo axaadiisa inoogu sugan sunnahan subaxu waktiga la tukanayaa oo waktigaa subaxaba la geli karo waktigaa salaada subax la geli karo ee waagu muuqdo ayaa isagana sunnahan yahay waa xadiidka inooguba sugantaa waxaa kaloo iyada inooguba sugan axaadiiana fudaydin rasuulka ilaahay fudaydinayey bal taa axaadiis kalena way inoo dambaysaa ama duru kale way inoo dambaysaaye in la fudaydinayo waktigaa subaxa hortiina ama dee salaada subax horteed laba tukanayo laakiin waagu barye intuu baryey dabadeed arrin kaloo iyadana lafdi inoo jira kaana idaa dalaca alfajru laa yusalii ilaa rakcatayni khafiifatayni waa xadiidka ama riwaayaadkii xadiidka xafse ayuu ahaa oo rasuulka ilaahay marka waagu bariyo laba ragcadood oo fudfudud mooye wax kale ma tukan jirin waxaa markaa iyada cibaaradaasna ay noo faa'ideynaysaa horta dee subaxii waa tukanaye laakiin sunnaa weeyaane waa laba ragcadood un wax kale rasuulka ilaahay muu tukan jirin kol hadduu waagu bariyo in waxaana kollay jamaahiir alculamaa ay qabaanba walow waktigan dee karaahada ee salaada laysu didaya bacda salaati alfajri uu bilaabmayo haddana kol hadduu waagu baryo dee sunnaha subax ee labada ragcadooda mooyaane salaado kaloo sunayaaloo dee uu ruuxu yidhaah intan dee laba gelaya oo masaajidkii haddaan fadhiya waan iska sii tukanaya tukanaya tukanaya inaanay jirin oo rasuulka ilaahay labadaa rag kol hadduu waagu baryo labadaa ragcadood buu tukanaya dee salaada subaxna hore uu tukan jiray waxaa kaloo jiraba xadiid kollay tirmidi iyo dee kol hadduu waagu bariyo ma jirto salaadii labadaa ragcadood mooye kuba yimi oo dee tirmidi sooba naqliyo culimadu inay taas inay iskuba waafaqsan yihiinba waana sida halkan uu jamaahiir alculamaa iyo kaba soo naqlinaya weji madhabta ana nawowi walow dee uu leeyahay karaahada wuxun bay bilaabmaysaa marka fariidada subax la tukado marka la eego weji kaloo madhabka ka dhigayo ka raajixa inuu yahay laakiin ta inoogu sugan rasuulka ilaahay labadaa ragcadood baa u tukan jiray bal xadiidkaa kalena waa jira ayaanu imaam nawowi halkan sharaxna kuba ishaarinba oo ah kol haddii waagu baryo labadaas subaxa un mooye wax kale lama tukanayo arrin baa laakiin shaksiga ku iman karta oo waxa weeye aqalkiisaaba kuhoos tookaday waana si dee fiicnayd ba ma fadliga badnayd hadduu labadii ragcadood aqalka kusoo tukado masjidkii soo gaadho iyadoo la fadhiyo waagiina waaba bariyey labadii ragcadoodna soo tukay masjidkiina weli lama aqiimin oo kale xadiidkiina uu ahaa rasuulka ilaahay labadaasunbuu tukan jiray ama salaadi ma jirto aan labadaa ragcadood ahayn maxaa xaalku noqonaya miyuu taagnaadood inta la aqiimayo isagu tukan taa iyada waxay noqonaysaa waa iyada ishkaal ma jiro waa ti aynu casharkii hore kuba soo maray oo taxiyada masjidka wakti kastaba mashruuc weeye oo marka haddii la fadhiyo la iska fadhiyo on la aqiimin iyada tani ishkaal ma lahaye jaanibkii taxiyo taxiyadii waa iska tukanaya kol haddii suni u horeeyey oo gurigiisa kusoo tukaduu soo gaadho masjidka iyadoon la aqiimin laakiin in waxa weeye haddaanay taasi jirin xaaladu labadaa ragcadood mooyo kol haddii dee waagu baryo saasa baa xadiidkaasna kuba yimi xadiidkana waa rasuulka ilaahay ficilkiisuna taas buu ah bal xagga marka la eego fudaydintuna axaadiisteedii ama wixii uu rasuulka ilaahay aqri'i jiray oo umuurahaasi way noo dambeeyana waa kuwan وxdثna محمد بن المثنى qال xdثna عبدالوهاaب qال سمعت يحyى بن سعيد qال أخبرنيi محمد بن عبدالرحمن عبدالوهاab ba wuxuu leya يحyى بن سعيد lakiن يحyى بن سعيدkani qطاn ma aha waa يحyى بن سعيد الأنصاري mar dhaweyd baan soo haynay xdثna يحyى عن عubaydالله waa يحyى الqطاn يحyhaasi waa yaxya ibnu saciid ibnu qays alansaari oo isaga ka da-weyno ama taabiciintii yaryarayd kaba mid ah ama raggii ugu dambeeyey taabiciinta o ansaar oo reer bani najaara weeye ninkaas baa muxuu yidhi akhbaranii moxamed ibnu cabdiraxmaan annahu samica camrata tuxadisu can caaishata moxamed ibnu cabdiraxmaan baa ii waramay inuu maqlay camro oo ka waramaysa caaisha moxamed ibnu cabdiraxmaan kolley nin ay dhashay oo moxamed ibn cabdiraxmaan ibn xarisata la yidhaha aburijaal oo dee rijaasha kitaabkeenan kaba midi waa jiraa shuraaxda kitaabkana halkan imaam nawowi ma taabanee barhkood taa kuba fasiray sida sheekhan kitaabkan agteena mashhuurka kuma lam yata afcaalka sharxiisa manaahilurijaal leh sharxiisan uu muslim ku leeyahay alkowkab ulwahaaj uu ku magacaabay waa sheekh maxamed amin oromada ah isagoo wuxuu kuma fasirayay inuu yahay un maxamed ibn cabdiraxmaan ibnu xaarisata oo markaa wuxuu noqonayaa hooyadii buu ka warinaya waayo camr waa hooyadii aburijaal ninkaa la idhaah aburijaalna kuyadiisa ama waaba la qabay toban inan buu lahaayo sidaasay abrwada waaweynaado gaashaanqaad noqdo aburijaal uma yidhaaheen waana nin taabiciya bal isaga ayuu waxa weeyaan noqonayaa oo isaga ayuu kaba warinayaa laakiin xadiidka duruqdiisa bal dariiq kalaa inoo dambeeya markaasaan wax kala sheegi doonaaye in sha allahu tacaala bal halkan sheekaasi taasuu ku fasiray baan leeyahay camrinu markaa waa camratu bintu cabdiraxmaan haweeneyda dee caalimada ahayd aynu marar badan soo aragnay iyadoo caisho kaba wariso waana hooyadii isaga dhashay tuxadiثu can caaishata iyadoo caaisho kaba waramaysa annaha kaanat taqulu caaisha inay odhan jirtay kaana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yusalii mid tukada rakcatay اlfajri subaxa labadiisa ragcadood ayuu tukanayey fayukafifu wuu fudaydinayey oo si uu u dheerayn jiray sunayaasha markuu tukanayay uma dheeraynahayn ee uu fudaydinayey xataa inii aqulu ilaan kaba idhaa fii nafsi weeye anugu aan sidhaaho hal qara'a ma akriyey fiihima waa xagga un marka la eego salaadihiisi kale marka loo eego sunayaashaasu u fudaydin jiray ayaa waxay odhanaysa on is odhanayo waa shakeeye oo talow miyuu akriyey biumi lqur'aan faatixadii ma akriyey mise ma akriyin taas baaban anigu waxa weeye aan is odhanayay bay caaisha tidhi oo waxa weeye waa xagga marka la eego fudaydintee laakiin weli axad duruqda aan wadno xdثna عubayd للh بن معاad qال xdثna abي qال xdثna شhuعبة عن محaمed بن عبد الرحمن الأنصاaري أنه سمعa cمرة بنت عبدالرحمن عن عائشhaةa qاaلت xadيiثku waa kii hore un waa sند labaad uu leeyahay markii hore عبدالوهاaب ba yaحyى بن سعيد ba mxuu yihi أخبرnي محaمed بن عبدالرحمن imika halkana waxaan aragnaa شhuعبة معاad بن معاad baa kasii warinaya lakiin شhuعبة wuxuu yihi عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري سمع عمرة بنت عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن bal halkaa hore waxaan idhi bal sheekhaas sidaasuu ku fasiray waana wax dee suurtagala in bal riwaayada halkana waxaa inoo taalo محamed بن عبدالرحمن oo camro kaba warinaya culimada qaarkood oo khaasatan raggii صaxiixayn bal dee ama jamciga yaba lahaaba se waxa weeye adigu ayaa barhkood waxay iyagu ku tegeen abu mascuud iyo inuu moxamed ibn cabdiraxmaan kani aburijaal yahay oo markaas dee hooyadii markaa kaba warinayo laakiin maxaa jirta culimadii waxay leeyihiin shucba riwaayo kuma laha aburijaal uu kaba wariyey waa mid arrin kalena way jirtaa bukhaari halkan waxaa dhacay can camatih edadii camro isagoo kaba warinaya waana suurtagal kaa horena inaan kan ku fasirno un kol hadday dee taa tahay bal kaa hore ixtimaal baa jiraye laakiin kan waxa weeyaan barhkood haba yidhaahino ha ku fasireene laakiin wax taa fogeynayaa jiro ama cancamad sidaa bukhaari dhacday ama iyadoo la leeyahay shucba riwaayo kuma lahoy qolooyinka abu mascuud iyo ciddii kuba raacday ama aysan qowlkan loo tidhi ay culimadu waham kuba xukmiyeen ay leeyihin maya waa taasi waa khada ama waa kalad waxay leeyihin moxamed ibnu cabdiraxmaan kani waa moxamed ibn cabdiraxmaan ibn moxamed ibn cabdiraxmaan ibn sacd ibn zuraara haweeneydana waa camrat bint cabdiraxmaan binti sacd ibn zuraare weeyaan oo saxaabigii sacd ibn zuraare ayaa u awowa markaa kolley isaga edo uma noqonaysa aabihii bay edo u noqonaysaa haddii la idhaha awogi waa maxamed iyo haddii la idhaha awogi cabdillaahi buu ahaaba kolley aabihii bay edo u noqonaysaayo bal haddaan taa nidhaahno oo kaa horena kan kuma fasirno de waxay noqonaysaaba inaan nidhaahno maaha aburijaale waaba ninkan walow dee halkan aan dabdin karno sababta shucbo riwaayadii weeye bukhaarina taasaa dhacday halkaasna dee ixtimaalkaasi iskaba jirayo bal labadanna waa laba nooc ansaaroo wada jiro un moxamed ibn cabdiraxmaan ibn xarisato camra dhashay laakiin bukhaari bay dee kuma sugnayd edadiibuu ka warinaya kaa horena waa hooyadii bay u ahayd bal waxaan leenahay waxaa daahira kan iyo ka horeba inuu moxamed ibn cabdiraxmaan ka edada ay u ahayd ama ay aabihii edada u ahayd inuu yahay ee qoyskaa reer sacd ibn zuraare un ah wuxuu markaa yihi camra can caaishata qaalat kana rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa dalaca alfajru waagu markuu beriyo sallaa wuxuu tukanayay ragcatayni laba ragcadood aqulu waxaana odhanayay gurigu ku tukanaye hal yaqra-u talo ma aqriyayaa fiihima oo ma aqriyay bifaatixati اlkitaabi waa shakiyaysay way ku taradudaysay fudaydinta uu fudaydiye daraaddeed ayaan is odhanayay tidhi talow faatixat اlkitaab ma aqriyay rasuulka ilaahay fa salawaat ullahi wasalaamu aleyh faatixat اlkitaab waa aqriyayey waxaana inoo dambaysaba xadiid abu hurayra inuu qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allahu axad aqriyayey waxaa kaloo inoo dambeeya xadiid ibnu cabaas laba aayadood oo midna suurat lbaqara ay tahay midna suuratu alicimraan ay tahay inuu aqriyayo markaa bal faatixada dee waxaanu yihi laa salaata ilaa bifaatixati lkitaabba rasuulka ilaahay baa yidhi salaadihiisana faatixa la-aan muu aqriyi jirin oo horta waa aqriyaye waxay arrinku yahay uun salaadihii kale marka loo eege uu dheerayn jiray sunayaasha ahayd tanna uu ku gaabsan jirayba bal ama faatixada ama labadaas suuradoodun uu kuba gaabsan jiray isagoo aanay da'bigiisa iyo caadadiisa inuu saa u fudaydiye uu sunayaasha dheerayn jiray marka taa loo eego ayaabay odhanaysay talow faatixadii ma aqriyin mise maba aqriyin de barhkoodna iyadoo faatixada kolley aanu kaba tegeyn ayaa waxay kaba dhigeen hal yaqra'u fiihima btaa hore hal qara'a fiihima biumi اlqur'aani madmuuman ilaa gayriha min asuwar amla bal lakin waa shaki uno waxay cibaaro ka tahay fudaydinta badan ee uu fudaydinayey uun ama uu ku xeel dheeraanayey xagga takfiifka salaada uu fudaydinayo iyadoy ka duwanayd si uu salaadihiisa kale ee sunayaasha uu tukan jiray وxdثnي زهير بن حرب قال xdثna يحيى بن سعيد عن بن جurayج قال xdثnي cضاء عن عbayd بن عmayr cضاء وcضاء بن أbي رباح de in badan uu laaزimay bay iبن jurayج si iyo toban sanooyin ka badan buu laba jooge cubayd بن cmerna waa nin taabiciintii waaweyneyd kaba mida aad u waaweynaayo o dee qaasigii ama waa cidkii reer makamala qaadino kaba noqday oo bal mثalا taas عن caiشhaةa أن النبya صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay lam yakun ma ahayn calىa shayin shay min annawaafili sunnayaasha kaba mida ashadda mid uga adag oo uga daran mucaahadatan ilaalin iyo muxaafado ama mudaawamo minhu waa isaga xaggii ama min mucaahadati waa ilaalintiisa iyo dee uu ilaalinayay calىa ragcatayni qabla subxi laba ragcadood oo subaxa hortii ah oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh marka la eego sunnayaashii uu tukanayey sunna uu uga ilaalin badnaa uga muxaafado iyo mudaawamo badnaa labadaa ragcadood ee subaxa ka horeeya may jirinoo saas baa isagoo safaraba uu tukanayey isagoo idhaaftay buu qallaynayay bal markaa taas bay ahayd oonu safar iyo ina markaa xadartoona kama tegahayn bal dadkana inaani waa tarqiib badanna waa kuba yimi oo inoo soo socda iyo farid la isfarayo in la ilaaliyo taasna taasna waabay timi oo axaadiis kala duwan bay kuba soo aroortay bal taas buu ahaa kolley bukhaari halkan shadda mucaahadatan bedelkeeda ashadda tacaahudan baa dhacday oo markaa dee kutubtan mukhtasaraadka ee axaadiista ka soo naqlisa labada saxiix haddii dee intay soo naqliyaan lafdigaas ah ashadda tacaahudan ay bukhaari iyo muslim u tooriyaan waxba yaana ishkaali idinkuba imanin waayo lafdiga bukhaari baa kaa tahayo inay markay soo dhigtaan kolkol iyadoo ay alfaadii ku kala duwan yihin baa labadiiba loo tiriya xadiidku muttafaqun calayhi noqonaya marka haddii dee mid aad haysay oo lafdigii aad ku aragtay uu ka dunaado waxba istiqraab ama inkaar ha ku degdegin inaad kii kalena la hubsato oo ba lafdigaas inaanu jirin aada ogaatay imaka tacaahudan waa lafdiga bukhaari mucaahadatana waa lafdiga muslim xadiidkana waa xadiid keliya macnuna waa midoo mucaahadatana waa muxaafadatan waa mudaawama tacaawudan haddii la yidhahda tacahada shaya macnaa waa tafaqadahu waa ilaaliyo waa ka warhayo de waa markaas u baraarugsanaado u ilaaliyin waayo waa isla macna marka calaa ragcatayni qabla subxi sababtuna markaa waxaa intan inoo caddaynaysaa fadliga labadaasi ay leeyihiin waana sunao waa tan kaba cabirtay min annawaafil oo waajib maaha abuxasan albasri baa laga soo naqliyey inuu waajib yahay lakin de bal taasi waa qowl shaada unba weeyo oo waajib ma aha waba tan iyadii calaa shayin min annawaafila kaba cabirtay ee salaadaha waajibkina waa salaadaha afar shanta ahune waxadaثna abubakr bn abi shaybata wbnu numayri jamiiعa can xafs bni diyaatin qaala bnu numayri xadaثna xafs can ibni jurayji can caضaءi can cubayd bni cumayri can caaishaةa qalat anaha qaalat ma ra'aytu xadiidku waa kii hore un cadaa iyo cubayd ima ibnu jurayj iyo inta ka dambaysaa markii horeba way inooguma sugnayde markii hore ibnu jurayj yaxya ibnu saciid alqataan baa kaba warinayey maantana xafs ibnu khiyaas ayaa kaba warinaya intaa weeye sheekha muslim marka hore zuhayr ibnu xarbin buu ahaa lafdigan dambena waa abubakr ibnu abi shayba iyo moxamed ibnu cabdillahi ibnu numayr baa iyaga uu xadiidkan lafdigan dambe uu ka maqlay markaas muxuu yihi rasuulka caaisha tidhi qaalat maa ra'aytu maan arag rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam fii shayin shay min الnawaafili asrac waa shay sunayaasha kaga mida asraca isaga uga deg deg badan minhu isaga xaggii ama min israaci deg degiisa ila ragcatayni laba ragcadood uu u deg dego qabla alfajri subax horti oo markastoo markaa aadaanku dhammaadaba iyadoo aadaanka dee waktigaa waagu baryey la aadaamayay labada ragcadood rasuulka ilaahi uu tukanayay waa kacayo bal sa dee alfaado qaarkood oo barhkood kitaabka ay dhaceen marka uu maqlay aadaankii dhaco ee uu aamusay ayuu boodayaybo isagoo labada ragcadood tukanaya marka maan arag bay tidhi wuxuu uga ilaalin badan yahay oo xataa safarkii buu ilaalinaya isagoo kuwa kale sidaa uba ilaalin taas bay tihi xaafid ibnu xajar ba halkan wuxuu dhaha fatxubaari iyadoo dariiqan uu ibnu khusayma kuba wariyey zaada ibnu khusaymata min hada lwajhi walaa ilaa haniimatin oo halkan ma ra'aytu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam fi shayin min nawaafila asraca minhu ilى ragcatayni qabla اlfajri walaa ilaa haniima xataa haniimada waa dee haniimadii dagaalka kuba imanaysa jihaadka taasna san ugu degdega labada ragcadood khaniimadana uguma degdegi jirin oo de waa khaniimadii aakhiro oobatay noo soo socota adduun iyo waxaa korkooda kuma sugan fadliga labadaasi inay kaba badan yihiin ba taaba asraca min ila ragcatayni qabla اlfajr xadaثna mحamed بn cubayd alغubariي qala xadaثna abu cawaanta can qatadة can zuraadةa bni awfى can sacd bn hishaami can caiشhaةa can الnabiyi slى الlahu عalيه wasalam qaala anahu qaal waa xadiid caaisho kolley raqam gaar uu leeyahay kaniyo maha kii hore duruqdiisi waa xadiidkii hore ka duwan mawduucii saaba noqday isna labadan ragcadood ee sunaha subaxaba ahaadee kolley sanadka xadiidkana wadadaan soo wada aragnay qataade iyo zuraare iyo sacd ibnu hishaam intuba taabiciintii bay kaba mid yihiin oo ziraarat ibnu awfa qaadi baan u ahaa dee kuufo kaba ahaa qataadana isagaaba dee waa imaamkii macruufka ahaa sacd ibnu hishaam ibnu caamirna waa nin ansaara aabihiina saxaabi weeye isaguna kolley waa nin taabici oo taabiciintii dhexe kamid oo sushida fii ardilhind dhulkaa hindida ayaa dee waqtiyadaa jihaadadu ay gaadheen muslimiintu ay gaadheen baba halkaas baa dee dagaal lagu dilay sacd ibnu hishaam caaisha ayaa wuxuu ka wariyey can الnabiyi slى الlahu عalيه wasalam qaala anahu qaal rakcat alfajri subaxa labadiisa ragcadood waana labada ragcadood ee sunaa hadda khayrun waa ka khayr badan yihiin min addunya wamaa fiiha adduunye iyo waxa dhexdeeda kuba suganba oo fadliga iyo thawaabka labadaa ragcadood ruuxu hadduu ilaahay daraadii u tukado ilaaliyo uu ka helayo ayaa ka fadli badan kasi markaa ka badan oo ka khayr badan adduunyo amticadeedii oo dhan iyo adduunyo oo dhan sababta dee adduunyo kale waa shaygaas xataa ruuxna uma wada xasisho haddii uu wada helo oo welibana wixii la helay ee adduunyo dheefteedii kolley dhib bay leedahay iyadoo weliba dhib la-aanna uu kuba helo haddana berri waa ka tegaya un wuxuu joogaya maaha markaa kol hadduu kaba tegayna isaga iyo kii aan waxbaba ka helin adduunyo waa isku mid un labadoodiiba waa isku mid laakiin tani waa ajrigaa dee aakhiro uu darajaad iyo fadli iyo ilaahay rindihii uu ku helaya weliba weligood u baaqi noqonaya kaba dhammaanahayn oo adduuniya waxa kuba sugan iyaa kaba khayr badan وxadثna yaحyى بن xabيbi qala xadثna mctamir qala qala abi xadثna qtاadaة عan zuraarata عan sacd بn hishaam عan caiشhaةa عan النabiyi slى الlahu عalيه waslم anahu qaal kolley xadiidku waa dariiq labaad oo kii hore leeyahay waxaana ay isugu imanayaan waa qataada abu cawaana markii hore kaba warinayay maantana sulayman ibnu darkhan oo isagu taabici ah oo dee bal dee dadkii taabiciinta ugu mudnaa cilman wa camalan dabaqadiisiiba ayaa xadiidka warinaya afar taabiciba markaa xadiidka ku wada sugan ee sulayman ibnu darkhan iyo qatadat ibnu duaa dicaame iyo zuraarat ibnu awfa iyo sacd ibnu hishaam intuba waa taabiciinta waa afar dhan can caaishaةa can الnabiyi slى الlahu عalيه wasalam anahu qaala rasuulka ilaahi wuxuu yihi fii sha'ni ragcatayni labada ragcadood sha'nigood isagoo ka hadlaya cinda duluuci الfajri subax waagu markuu barya labadan ragcadood ee la tukado kaa isagoo sha'nigood kaba hadlaya muxuu yihi lahumaa labadaa ragcadood axabu ilaya aniga xaggayga kuwa looga jacayl badan yahi weeyo waa kuwa aan ka jeclahay min addunya adduunyo jamiican xaalayta dhan iyadoo dhan oo adduunyo oo dhan ba labadaa ragcadood baan ka jecloo de wuxuu uga jecel yahay iyaga kaba khayr badan adduunye iyo waxa kuba suganba xadaثnي mحamed بn cabadi wbn abi cmara qaala xadaثna mrwan بن معaawiyaةa عan يزيد وبن kaysاn عan أbي xaزimi عan أbي هurayرaةa أna rasuul الlahi صلى الlه عليه وasلم bal xadiidkii caaisha iyo ama dee axaadiiثii caaisha halka haddaan ku dhaafno waa xadiiث abu hurayra abu xasim kan ka warinayaana waa horey nu soo aragnay laba abu xasim oo midna sahl ibnu sacad ka wariyo midna waa midna uu ka wariyo oo de waa taabicikaasna midna uu ka wariyo abu hurayre way kala wen yihin oo ninkan baa weyn oo salmaan baa kan la yidhaha kaasna salamat ibnu dinaar baa la yidhaha kitaabka marar horeynu kusoo aragnayba ama way kusoo noqnoqdaane abu xasim waa salmaan mawla caza alashtaciya alashtaciye ayaa wuxuu ka warinaya abu hurayra ana rasuul اllahi salى اllahu عalيyه wasalam rasuulka ilaahay qara'a inuu aqriyey fii rakcatay اlfajri subaxa labadiisii ragcadood inuu ku aqriyey qul yaa ayuha اlkaafiruun qul huwa allahu axad maha iyagun buu aqriyey ee waa faatixadii dabadeed ayaa wuxuu aqriyey labada suuradood qul yaa ayuha اlkaafiruun qul huwa allahu axad xadiid ibnu cumar oo kitaabkeena inoogu sugnayn oon muslim warin oo sunanta qaarkood ay wariyeenna waxaaba kuma sugnaa inuu yihi bil dhanbaan eegaya rasuulka ilah nu hubsanayay bal wuxuu aqriyayo markaasaan aqriyay waxaan maqli isagoo aqriyaya faatixada dabadeed adigu waa labadan suuradood qul yaa ayuha alkaafiruun qul huwa allahu axad bal markaa labadan ragcado labadan ragcadood ee subaxa ee faatixadii iyada waa laga maarmaan oo waa la aqriyayaa oo salaad kastaaba waa u baahan tahay faatixadii in la aqriyo ama de waaba wax salaadii ani la-aanteed ansaxayn bal waxa weeye waxaa labada rag suuradood dabadoodna ama faatixada dabadeedna la aqriyaya labada suuradood oo ta hore iyo ta dambe labada ragcadood lagu kala aqriyayo xadiidkan intaasa inoogu sugan bal xadiid kalena waa kan وxadaثna qtayبة بن سacيid qala xadaثna الfazariي yaعnي marwan بna mعaawiyaةa عan cثmaan بna xakimi اأnصariي marwan ibn mucaawiya cثmaan ibn xakiim oo ansaara oo cثmaan ibn xakiim ibn cabaad ibn xunayf صaxaabigii macruufka ahaa ya waa waaweyn qaala akbaranii saciid bnu yasaarin ana bna cabaasin cثmaan ibn xakiim waxa u waramay saciid ibnu yasaar kale waa nin iqa ah ibnu cabaas iyo kaba wariyo maymuna um اlmuminiin buu mawaalideedii kaba mid ahaa kollay niman bay walaalayeen dhowrahoo qiimo badan oo dee waa sulaymaan ibnu yasaar oo fuqahadii madiine kaba mid aha iyo cada ibnu yasaar iyo saciid ibnu yasaar iyo waa rag walaal ah waa maymuune mawaalideedii waana dadkaa siqaat ruwaad kaba mida oo dee ninkaa sulaymaan iyo nink dee raggii culimada aha waaweyna haba ahaadeen akbaranii saciid ibnu yasaarin ana bna cabaasin akbarahu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa yaqra' mid aqriya fii ragcatay اlfajri subaxa labadiisa ragcadood fi lulaa ta hore minhumaa labadooda kaba mid ah quluu aamana biاllahi wama unzila ilayna albaqara waa adigu bal aayadda alaayat alatii fi lbaqarati aayaddaa suurat lbaqara kuma sugan wa fi laakhirati ta dambe ee minhumaa labadooda kaba midana aamana biاllahi washhad biana muslimuun taasuu aqriyaya وxadثna أbو bكر بن أbي شhaybةa qال xadثna أbو khالد الأحmر عن cثمان بن حakيم عن سعيد بن يسار عن iبن عabاس qال أنه qاal kana رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yqرأ mid أqriya في رagcatay الفجr subaxa labadiisa ragcadood qulوu آmana bالlahi وma أنزila إlayna wltي ti baanu أqriyay في آli عمrاn taعaalw إilى kalimaة sawاء bynna وbynكم وxadثnي علي بن khشrm qال أخبرnا عيسى بن يuنس عن عثمان بن حakيم في hda الاسناaد بمثل xadيiث مrوان الفزاrي waa xadيiثkii hore مrوان الفزاrي lfdigii u lahaa bal kale baabku waa inoo dhamaaday umuurihiisana waaba dee waxa weeyaan waa waxa waadixeen barhkoodna ku joog joogsanay xadيidka iبن cabaasna waxa uu inoo faa'iideynayaa un rasuulka ilaahay inaanu wkti kastaba markuu labadan ragcadood tukanayo faatixada dabadeed qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allahu axad aanu aqriyi jirin awqaado ayuu aqriyi jiray awqaadaha qaarkeedna labadan aayadood buu aqriyi jiray oo markaa wax tacaarud oo ka dhexeeya axaadiida ma jiro dee maalin keliya rasuulka ilaahay muu tukan waa kaasoo subaxi maalin kasta waa ku jiraa uu soo gelayaa marka waqtiyada qaarkoodna taasuu aqriyi jiray ama labadaas suuradood waqtiyada qaarkoodna labadan aayadood buu faatixada dabadeed aqriyi jiray taasi horta iyadu waa mid oowan marka waxaana adigu kolley u yahay say jamaahiir alculamaa qabaan labada ragcadood markaa la tukanayo faatixada dabadeed waxaa sunnaa ama suurad in la aqriyo ama labada aayadood labaduba waa sunna un haddii labada aayadood ruuxu aqriyana iyo haddii taas laakiin in yar baa jirto ishkaal yar oo kooban aho lafdiga hore xadiidka ibnu cabaas waxaa inoogu son qowl aamana bilahi wamanzila ilayna albaqaro aayad kaleo taas laba mida ayaa jirto suurat alcimraan kuma sugana taasaa laga ixtiraasaya oo aayadda suurat albaqara juskun bay ka yar horeysaa ama waa dee raqamkuna waa kaa idin yaala mala mutubta qaarkood boqol iyo lix iyo soddon waa juska horti un bal aayaddaas iyada riwaayaadka iskuma khilaafsana waa caadi laakiin maxaa dhacay ragcadda dambe aamana bilahi washhad biana muslimuun ayuu aqriyayay baa inoogu sugan lafdiga dambana waxaa inoogu sugan tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum waa laba ayadood oo suuratu alcimraan kuma sugane aamana bilahi washhad biana muslimuun waxay dhammaadkeeda tahay aayaddan falama axasa ciisa minhum kufra qaalo qaala man ansaari ilى llah taas baa ku dhammaato ee khaatimadeeda ay tahay aamana bilahi washhad biana muslimuun ama aayaddan tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum oo ka dambaysa fainta wallow faqul ishhaduu biana muslimuun baa iyada khaatimadii noqonaysa ishhaduu biana muslimuun marka dee waxaaba iyada kolley ixtimaal un markaas haddii aad idhahno waa xadiid keliya waana xadiid ibnu cabaas imika halkana tacadudkumaba fasirayno tacadudkumaba fasirayno riwaadda ikhtilaafkeediina waayo haddii imika laba xadiisa ay kala warinayo sa aan idhaahno waa de ayaamo kala duwan bay ahayd waaba dee la odhan karaa waktina aayadda dambe wuxuu kaba dhigayay falama axasa ciisa minhum اlkufra qaala man ansaari oo aayaddan ay kuba khatminaysay maa qadarkanun inuu aqriyi jiray marna wuxuu aqriyi jirayba aayaddan ah tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana ishhaduu biana muslimuun iyadna khaatimadeedu ay tahay ishhaduu way ku yar kala duwan yihiin kolayda waana kala dambeeyaanuun bal matala ama iyada haddii la yidhaho waa waaqaco keliyo xadiis keliya o ruwaadi ayuma arjax taasi kollay balaa waxay u yar baahan tahay tatabuc intaa ka badan shuraaxdiina imika halkan may taaban dhaweyne umuuraha muu soo qaadinba bal markaa tebaa yar raajax noqonaysa bal taasi waxay u yar baahan tahay riwaayaadkii guud ahaan in la isu wada geeyo iyadoo shuraaxdii muslim intan yar daalacday waa sharaxa nawowi iyo sharax yaroo kooban uu leeyahay waa inta an imika halkan ii suurto gashay in dee inta gafiidkii eego sharaxna waaban hayaa dee mana hadal badna iyo sharax yaroo kooban oo minatulmuncim la yidhah uu leeyahy ninkan raxiiq ulmaktuum kale raximah llahu tacaala oo isagana afar mujalad ay ku madbaceeyeen iyo bal sharaxan waxa weeyaan uu leeyahy aan sheegaya alkawkab ulwahaaj ee uu leeyahay sheekha oromo walow aan hayey kitaabkan almufhim oo kale oo isagu talkhiisa waktigaan ii suurta gelin inaan eego waktigaa iga yar dhacay waanay dee yar mudnayd xaafid ibnu xajar baa kaga wada mudnaan laha taas oo kale laakiin riwaayadan dambe aanu lahayn ta adigu riwaayadan markaa qaarkood un baanu wada dabdin bal waxaan leeyahay haddii bal tarjiix jiro iyo kalaam intaa ka badan dib baan u yar laamiyoon guud ahaan baan yar wada tatabuci riwaayaadkaas oo haddii bal imika ikhtilaaf ruwaadeed oo lakala raajax yeelayo on leenahay taas baa ah tu ruuxu kuba gaabsanayo iyo haddii laguba fasiray xaala tacadud insha allahu tacala wixii imika ka ama balcaa wixii ka dambeeyaan yar eegi doonaa markaan wakti helo wixii iga soo baxana waan idin sheegi doonaa bab fadl sunan ratibati qabla alfaraa'idi wa bacdahuna wa bayaani cadadihina wuxuu u baabaysan yahay sunantan raatibadaa fadliga ay leedahay horta iyo ama faraa-ida ka horeysa iyo dee taa dabadeedba fadliga ay leedahay oo dee fadli waxaa inoogu filan xadiis aan halkana inooguma sugnayn asxaabu sunan de ama sunanta kuma sugan oo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh noo sheegay addoonka wax lagu xisaabo inay noqonayso waxa ugu horeeya salaadiisu haddii ay buuxsanto ee waaba u buuxsantay hadday dhimantay ilaah baa wuxuu odhanayaa eega addoonkaygu wax tadawuca ama wax sunnaa inuu lahaa marka hadduu wax sunna a yeesho loo helo wixii faraaiddiisii ka dhidmay ayaa lagu kabayaayo buuxinta ay faraadkeedii inoo buuxinayso oo kolley wax ka nuqsaamayaan haddaanay wax kale waxyaalihii muuqday iyo acmaashii daahirka i nuqsaamina khushuucdii baa nuqsaamaysa kolley nafti kama baxsanayno faraaidii oo dee ay kuba dhi inoogu buuxsanta iyo ruuxii oo dee darajaad looguba siyaadiyo ku mutabil matala ilaahay subxaana watacaala maxabad iyo jacaylkiisa iyo xadiidkii kaleba ahaa umuurahaas baaba fadligoodu yahay haddaba fadliga ay leedahay oo barhkood halkan dee inoo mid inoo imanayaana waa jira inaha kalena waaba ziyaado iyo tiradoodu intay tahay khaasatan rawaatibta rasuulka ilahi inteebuu ilaalin jiray inteebaa dee badnayd ee uu inta badan uu tukan jiray rawaatibta taas buu baabkeedi yahay xadaثna mحamed بn cabd لlahi بn nmayr qal xadaثna abu khaalid yaعni sulayman bn xayaana can dawud bn abi hindin can النacman bn salimi can cmr bn ausin qal anahu qaal xadaثnii can basة bn abi sufyaana waxaa ii waramay waxale ninkan oo taabici weyne cmr bn aus ayaa waxaa ii waramay buu ihi can basat bn abi sufyaan in abi sufyaan weeye oo muxabiba oo xadiidka warinaysaba waa walaalkeed iyo mucaawiya oo de walow mucaawiye ka hor dhintay welibana taabici uu yahay xadiidka sanadkana daawud bn abi hindiyo nucmaan ibn salim iyo daa'ifi iyo camr ibn aus iyo can basat bn abi sufyaan intuba taabiciintii bay ka mid yihiin oo waa afar taabici oo xadiidka ku wada sugan oo midkoodka kale kaba warinayo waana dee kolley axaadi waxyaalo kala duwan oo intaa inaguba soo noqnoqdo kitaabkii waa jiraayo nadaair bay leeyihin barhkoodba hataa imakaan soo haynayba haddaba fii maradihi aladi maata fii wuxdhi camr ibn aus baa le cambasa ii waramay oo wuxuu iigu waramay waa xanuunkiisii uu ku dhimanayo waa isagoo buka waana xanuunkii uu kuba dhintay inu kaba kicin ayuu ii waramay bixadiidin xadiid yatasaaru ilayhi ana yatasaaru kolley ya-di yataaduba way fadxisantay sida yataxaabu oo kale macnuhuna waxa weeyaan waa yusiru bihi wayo uu ku farxayo waa bishaarada ku sugan fadliga ku sugan sawaabka uu leeyahay ayaa wax lagu farxaa haddaba xadiid uu kuma farxayo ayaabu ii waramay iigu waramay cambasat bn abi sufyaan yutasaaruna barhkood kuma dabdiye isaguna waa macno saxiixoo lagu farxay noqon oo dee waa bishaarada iyo fadliga iyo kuma sugan ayaa xadiid laguma farxo ama uu isaga ku farxayo ayuu iigu waramay ii sheegay muxuu yidhi waaba kan qaala samictu uma xabiibata waa walaashii umu xabiiba ayaan maqlay waa uma almu'miniinna taqulu xalay ku qowlayso samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahay baan maqlay yaqulu xalu ku qowlayo man salaa intay ithnatay casharata ragcata fii yowmi walaylatin man salaa ruuxa tukada ithnatay casharata labiyo toban ragcatan ragcadood fii yowmi walaylatin habeen iyo maalin oo waa habeenkii iyo maalintii inka laba ragcadood labiyo toban ragcadood tukada waana labiyo toban ragcadood oo sunno ah weeye oo say dee riwaayaadka iyo alfaadaha dambe inoogu dambeeyo maha labiyo toban ragcadood oo faradkii ah faradku waa gaar oo dee waaba toddobiyo toban bay noqdaan ee waa labiyo toban ragcadood oo sunno ah ninka tukada habeen iyo maalin kastaba buniya lahu waxaa loo dhisaa bihina iyaga sababtood baytun fi ljannati aqal baa jannada loogu dhisaa waa aqal janno dee oo jannada ah fiiha maa laa caynu ra'at walaa udun samicat walaa khadara calaa qabli الbashar ayaa loo dhisayaa oo ninkaa labiyo toban ragcadood oo sunnaha maalin iyo habeen kasta tukanaya aqal baa jannada loogaba dhisaa waa arrinkan uu leeyahy oo wax lagu farxo ama ruuxa farax gelinaya oo uu ku farxayo waa bishaarada iyo fadliga iyo sawaabka weyno imanka fadligii sunayaasha rawaatibtii ay lahaayeen ayaa inoogu sugan halkan qaalat umu xabiibata umu xabiiba waxay tidhi fama taraktuhuna labiyo tobankaa ragcadood kamaan tegin mundu samictuhuna laga bilaabo markii aan maqlay aan ka maqlay min rasuuli الlahi salى الlahu عalayه wasalam wa qaala cambasatu cambasa wuxuu yihi fama taraktuhuna kamaan tegin mundu samictuhuna min umi xabiibata wa qaala camru bnu awsin wuxuu yihi ma taraktuhuna kamaan tegin mundu samictuhuna min cambasata cambasa markaan ka maqlay dabadeed wa qaala nucmaan ibnu salim wuxuu yihi ma taraktuhuna kamaan tegin mundu samictuhuna min camr bn aus taba taa ma odhan karnaayo dee ma ilaalinaynaayo dee saynu inaguna taa un idhaahno ma taraktuhuna mundu samictuhuna taa aan idhaahno kolley de waana shay sahlan uu fudayd markaa dee la ilaalin kare waxa haboon balba inaguna taa inaan raacsano de aynu ilaalino bal mid weeyaan horta cibaaradan fama taraktuhuna ay iska daba mareeni waxaa jirta nooc anwaacda mustalaxa kaba mida ama anwaacda xadiidka oo musalsal la yidhaaho musalsalun qulmaa calaa wasfin ataa si uu lahaa saaxib albayquniyo manaa waxbaa la iskaga daba tegayaa ama alfaada riwaayada ha noqoto sida xadahanaa la iskuba raaco ama ficil kaleo la samaynayo haba noqoto ama qowlsan oo kale qowl rawaadi mid kastaaba uu odhanayo marka uu xadiidka warinayo cid kale usii gudbinayo walow imanka ciddii intaa ka dambeysay tasalsulkooda aanu inoogu sugnayn bal waa musalsalaadkii bay intani kaba mid tahay xataa dee xagga dambe yaanu ama inta soke yaana inoo taab noqono qolooyinkii kale hadalyo inaan kaba hayninbe taas iyadu waa mid arrin kalena way jirtaayo waa siay dee khayrka markay maqlaan dadkaa selafka iyo saxaabe iyo taabiciin iyo dadkaa fiican ee ahlu khayrka ahaa ay markay khayr ama wax khayra maqlaan siay ugu degdegayeen ay u ilaalinayeen siay bal fadligaa iyo thawaabkaa ku sugan ay u helaan oo dee ehelkiisa ay ugaba mid noqdaan oo de waxaaba imaam nawowi baaba adkaarkiisa kusoo naqliya o abaaba ruux hadduu wax khayra maqlo bal inuu ku camal falo si uu ehelkiisa uga mid noqdo bal taasna iyada waa arrin inooguba sugan taas xagga marka la eego labiyo tobanka ragcadood tafsiilkoodu bal xadiidka markan riwaayadkiisa dhamayno ayaan sheegi doonaayo waayo muslim labiyo tobanka ragcadood oo aan markaa la tirin laakiin sunno ah aan la kala saarina baa kuba yimi xadiid tirmidi ay wariyeen oo xataa shamaa'ilkii aan kuba soo marnayo tirmidi iyo adigu taas adigu ayaa jiro oo dee malaa nasaa-ina iyana ay wariyeen oo tafsiilka labiyo toban ragcadood ay kuba sugayiin xadiidka marka dambe aan soo naqlin doonaaye bal horta imika intan hore inta inooguba sugan ayaa intaasa xadaثnي abو غسان المسمعي qال xadaثna بشhr بن المفضل qال xadaثna dاوd wa in abi hindi markaa dاوd عن النعمان بن الsاrم بhda الاسناaد man صلىa في yوم ثintay caشhرaةa سaجdaة sajdada waa dee min tacbiir اjins wayrat kuli waa ragcaddi un baa loogaba jeedaa oo markaa sujuud ama ragcad labiyo toban ragcadood ninka isagu tukada maalintii taطawucan waa kan iyagoo suno ah weeye oo suno ah kuwaasi buniya lahu beyt fi اljannة aqal baa jannada loogaba dhisaa وxadaثna mحamed بn bشhaar qala xadaثna mحamed بn jaعfari qala xadaثna shucbaة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد أdooن ma jiro مسلم مسلم ah oo يصلي تukanaya للahi إلaahay u تukanaya كuلa يوم maalin kastaba ثintay caشhرaة رagcaة labiyo toban ragcadood oo تaطawuعan suنo ah غayra fariidatin waa ta'kiid aan farad ahayn ma jiro ilaa oo uu jiro bana allaahu lahu ilaahay baa wuxuu u dhisaa beytan fi ljanna aqal buu jannada ugaba dhisaa amase waa shakun min araawiye ow ilaa buniya lahu waxaa loo dhisaa dee ilaah baa u dhisaye beytun fi ljanna aqal baa jannada looga dhisaa qaalat umu xabiibata umu xabiiba waxay tidhi fma barixtu usalihina bacdu anigu kamaan suulin inaan tukado intaa dabadeed waa intii aan rasuulka ilaahay ka maqlay dabadeed man waan ilaaliyey kamaan tegin labiyo tobanka ragcadood maalin kasta iyo habeenkii inaan tukado wa qaala camrun ma barixtu usalihina bacdu camr bna osna si buu yihi oo anigu kamaan suulin intii aan xadiidkaa cambase ka maqlay mee aan umuxabiibo ka maq cambase kama maqlay dabadeed inaan tukado labiyo tobankaasooan ilaaliyo waqaala nucmaanu milu dalika nucmaanna taasoo kale uhi nawowi baa wuxuu leeyahy isagoo cibaaradoodan markaa horena aan soo aragnay marka halkanna dee inoogu soo noqotay uu yar tacliiqinayo xadiidka waxaa inooguma sugan ruuxii caalimka ahaa buu leeyahay iyo ciddii cidi ay ku dayanaysay laguma dayanayay inuu hadalkaasoo kale inuu yidhaha inay fiican tahay habboon tahay ee waa marka uu isagu yahay nin waxaan ilaaliyo oo waxaan ku sifoobay isagoon laakiin ujeedin buu leeyahy taskiyata nafsi inuu dee muujisto ruuxa waxaa ilaaliyey oo ayaan ahay oo halkaas dee naftiisa isagoo ku taskiyanaya taa aan uba jeedine ujeedadiisu ay tahay ee xasu saamiciin cala takhaluqi bikhuluqi dadkii isagoo ku dhiirinaya ku boorinaya inay umuuraha ilaaliyaan oo khuluqiisaasoo kale ay yeeshaan waxayna u nashaad gelinayo dee bal ku tanshiidinayo ficilka wixii ay sameeyaan ee aanay ujeeddadu ahayn isaamaan uu isaamaanayo ama waxa uu sameeyo dadkii doonaya inuu usheegsheego si laguba ammaano ama naftiisii ugu taskeeyo aanay ahayn bal waxa weya taa ay tahay وxadaثnي cبدالرحمن بن bشhr وcبd للhi بن hاشhم الcabdiy qالa xadaثna بhs qالa xadaثna شhuعبة qاla النعman بن صاrم أخbarnي cibaaradan kolley malaa shucbo horena waan usoo aragnay dee cid kalena way kaba dhacdaaye wuxun baa dee inoo badnayd oon soo arki jirnay iyadoo siiqadani ay ka horeyso shaksigii muxadidkaa ee waxaan ku warramayey ee ama laga warinayey ay siiqadii markaa dee taxdiidku ama siiqadan riwaayadu ay kaba horeyso oo dee sida kuwa kaleba inoogu sugan xadaثanii cabdالرaحmaan ibn bshrin xadaثana bahsun xadaثana shucbat laakiin maxaa dhacay halkanun shucba inuu siiqadii dambeysiiyo muxuu yihi shucba halkuu ka odhan laha sidii badnayd akhbaranii nucmaan ibnu salimin ayaa muxuu yihi annucmaan ibnu salimin akhbaranii markaa nucmaan mutaday noqon akhbaranina waa khabarkii nucmaan ibnu salim ayaa ii warramay waana macnu waa isla madoba manaa ismigii un baa laga horreysiiyey siiqadii weeye halkii dee ficilku uu horreyn jiray ama siiqadu ay ismiga ka horreyn jirtay qaala markaa nucmaan baa wuxuu yihi samictu camr bna awsin yuxadiثu can cambasata can umi xabibata qaalat anaha qaalat qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi maa min cabdi muslimin addoon muslimi ma jiro oo tawadaأa weysaysta faasbaqa alwuduءa waysadana taam yeela waa dee sidii waysadii dhammayd buu weysaysanaya uma sallaa lilahi uu tukada kula yawmin maalin kastaba markaa fadakara bimili waa intii aynu soo marnay de kula yawmin sintay casharata ragcatan tadawucan gayra fariidatin ilaa bana lahu baytan bana allahu lahu bayta fi ljana aw ilaa buniya lahu waa intaas wey xadiidkii umu xabiiba kollay duruqdiisii intii muslim halkan inoogu sheegayey waaba isu keen raaciyey oo dee saa fiicanna waa inoogu soo ururiyey allaha ka raali adoo waa inoo dhammaaday xadiidka macnihiisuna waa inoo cad yahay ee waxa weeye laakiin inooguma sugna sida aan sheegay muslim bal labiyo tobanka ragcadood kol hadday rawaatibti yihiin baabu fadli sunani raatibati buu yidhi maaha sunno iska mudlaqe waa sunnihii raatibada ahayde labiyo tobankani siday yihiin oo kale inooguma sugna laakiin waxaa ku sugan bal markaa tirmidi oo kale uu wariyey isagoo la inoo tafsiiriyey oo si uu ku tafsiiriyeyna bal xadiid caaishana oon dee kan ahayna waa inoogu iman doonaa sidaa si waafaqsane afar ragcadood oo duhurka ka horeysa laba ragcadood oo duhur kaba dambeeya laba maqrib ka dambeeya laba cishaayi ka dambeeya iyo labada subaxa ka horeeya intaa wey oo duhurkii baa markaa lix noqonayo afar ka horeeya iyo laba ka dambeeya waa lix labadii maqribka iyo labadii cishaayiga toban iyo labadaa subaxa ka horeeya markaa labiyo toban ragcadood bay noqon intaasna waxa weeye waa sunantii dee mu-akadka ahayd ee ay rawaatibtu lahaayeen walow bacd alculamaa marka leega afarta duhurka afartaba mu-akad baa lagaba dhigaayo dee bal axaadiistaa xoogeynaysaana way jirtaa caaisha xadiidkeediiba ah rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh inaanu ka tegi jirin afar duhurka ka horeeya aanu kaba tegi jirin barhkoodna iyagoo xadiid ibnu cumar oo inoo dambeeyo eegay ayay laba mu-akadka kaba dhigaan laba mu-akadkao markaa toban bay noqone bal xadiidkii kol haddii tafsiirkaasi kuba yimi labiyo tobanka ragcadood ee sunnaha ee ruuxa haddii uu ilaaliyo weeye ilaaliyo wey ma hadduu maalin tukaduu ka tegay waa hadduu ilaaliyo aqalkaa jannada loogaba dhisaya taas bay noqonayaan afar duhur ka horeeya iyo laba ka dambeeya iyo labadan subaxa iyo maqribi cishaayi laba labada ka dambeeya laakiin taasi haba jirtee kollay sunayaashu intaa kuma koobna oo dee ruuxu waa ka ziyaadin karaa in bal haddaan eegno casarka oo kale kollay bukhaari iyo muslim wax ku tacalluqsan oo dee xadiidkan aan ahayn beyna kulli aadaaneyni salaat oon aan ahayn oo kuba yimi ma jiro laakiin maxaa jira inuu abu da-uud sunantiisa ay kuba sugan tahay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qabla casri ragcateyn inuu tukan jiray waxaa kaloo de xadiid ibnu cumar abu da-uud iyo tirmidi ay wariyeen raxima allahu imra'an sallaa qabla alcasri arbaca allah u naxariisa ruux casarka hortii afar tukaday kolley waa axaadiis bal inoo sugan dee waxaasan iyo wax saxiixa iskuba jirto taas oo kale bal markaa way jirto waxaa kaloo jiro xadiid dee kuba yimi xataa duhurka in afar lagaba dambaysiinayo waaba yimi oo xadiid abi da-uud iyo tirmidi ay wariyeen xadiid umu xabiibana ahaa man xaafada calaa arbaci rakcaatin qabla duhri wa arbacin bacdaha xaramahu llahu cala annaar ilaahay naar buu kaba xarimaa maqribka oo kale laba ka dambeeya iyo laba cishaahi ka dambeeya waan sheegne waa laga horreysiin karaayo bal isaga maqribka gaar ahaan salluu qabla almaqrib rasuulku uu ku celceliyey ilaa uu markii saddexaad yidhi liman shaa markii saddexaad maqribka hortii tukada waa marka la aadaamo dabadeed inta aadaam iyo iqaamada udhaxaysa xadii waa xadiid cabdillahi ibni muqafal xadiid kale uu leeyaho saxiixayn kuma sugan bayna kulli aadaaneyni salaat oo taasi ay keenayso salaadahan shanta ah bal sunayaal dee barhkood marka laeego xagga kuwa ka dambeeya kuwa la iyo kuwa aan lihinba way jirto casar iyo subax ma labada midna mabalaha suno ka dambeeya laakiin dhammaan ha kala adkaadeen oo mid adag iyo mid aan adkayn ha isuguma jireen be salaad kasta suno ka horeeya way leedahay salaad kasta suno ka horeeya way leedahay ee barhkood baa sunahoodii mu-akad ay yihiin kuwa ficilkii rasuulkii qowlkiisaba israaceen ee uu badsaday uu laazimay iyo kuwa dee bal aan leenahay waa sunne ruuxii dee markaa laakiin aan mu-akad ahayn oo taasoo kuwa laba sinayn xadiid ibnu xabaan wariyana waxaa bu ahaa de bayna kuli adaanayn salaat macnahaas aan udaliishanaa xadiid kale o maa min salaatin mafruudatin ilaa wa bayna yadayha ragcataani cabdillahi bn camrin baa warinaya salaad kastoo farada laba ragcadood baa ka horeeya oo bal markaas naase lakin waxay isugu jiraan kuwa mu-akada oo kuwa rasuulka ilaahay dee ilaariyey iyo kuwa aan mu-akad ahayn be bal sunayaashu intaa way kaba badan yihiin laakiin ruuxu waaba inihii ugu yaraaye hadduu intan ilaashado labiyo tobankaa ragcadood uu ilaashado bal markaa waxay noqonaysaa dee fadligan arrinkiisna ikhlaasuu noqdo fadligaa iyo sabaabkaasu mudanaya de waxaad fadliga intaa le kuba mudanaysana arrin la fudaydsado maaha waataan arkayno dadkii fiicfiicnaa saxaaba iyo taabiciin ba lahaa inay lahaayeen ma taraktuhuna mundu samictuhun markii aan maqlay xadiidka khalaas intii dabadeed waan ilaaliyo kamaan tegin sina ugamaan tegin ba وxadثnي زهير بن حرب وعubayd اللh بن سعيid qالa xadثna يحyى وهو بن سعيid عن عubayd اللahi qaal wuxuu yihi markaa abar yaحya بن سعيidkani waa yaحya بن سعيid الqdاn عan عubayd لlahi عubayd لlahi بن cmر بن xs بن caas بن cmر بن الخطاab naafiع kaba wariyay dacawna waan soo hayna waana kan waanu inagu badan yahay qaala wuxuu yihi marka marka la eego asxaabtii naaficna raggii ugu mudnaa buu kaba mid yahay oo barhkood baa imaam malik isaga ka horreysiiya oo dee imaam malik waaba tan silsilatu dahab malik can naafic can ibni cumare culimada qaarkood ayaaba marka la eego xagga axaadiida naafic cubaydullaahi kaba horreysiiye oo horreysiiye oo malik kaba horreysiiye oo waa asxaabtiisii waaweyneyd ee laazimtay axaadiistiisana aada u dabdisay wuxuu yihi abaranii naafic an ibni cmar وxadثna abubakr بn abi shaybata qala xadثna abu usamata qala xadثna cubayd الlahi can naafic an ibni cmara qaala anahu qaala صalaytu waan tukaday maca rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi maciisa qabla الظhri duhurka hortii sajdatayni laba sujuudood waa laba ragcadood وabacdaha duhurka dabadiina sajdatayni laba ragcadood baan la tukaday وabacd اmaqribi maqribka dabadiina sajdatayni laba ragcadood baan la tukaday وبعd العشhاaء عشhaaئga dabadiina سجdatayni laba ragcadood baan la tukaday وبaعd الجuمعati saلaada جuمcada dabadeedna سجdatayni laba ragcadood baan la tukaday marka wuxuu hi iبن cmر faأma المغriب مغriبka iyo والعشhاء والجuمcaةu مغrب iyo عشhaaئga iyo saلaada جuمعة faصalaytu waan tukaday mعa النaبiي صلى الlه عليه وsلم في beyti aqlkiisaan kula tukaday bal xadiidkana waa xadiid ibn ab ibnu cumar inoo warinayuu leeyahy rasuulka ilaahay waxaan sida lafti kalaba aha waxaan ka xafiday toban ragcadood oo sunno ah oo uu tukan jiray ilaalin jiray baa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh markaa xadiidkan iyo kaa labiyo tobanka iyo kuwa kaleynu sooba tirinay axaadiidi intaa ka badan ahayd wuxun baaba iskhilaafkoodaasi e rasuulka ilaahay maalin keliya ma tukan dadkuna mar keliya lamay wada kulmin waa axwaashii kala duwanayda wuxun bay ku xambaarantahay bay culimadu leeyihin waa calaa tawsiicati labri arrinku waasac weeye sunnihiina wuxuu leeyahay mid yar in ugu yarna waa leeyahay in ugu badanna waa yeelanayaa in udhaxaysana waa yeelanaya si aan salaadii duxadaba kusoo maray laba ragcadood iyo ilaa sideed ragcadood iyo waa ti aan sooba arkaynay markaa muhimku waxa weeyaanun ikhtilaafka axaadiistan ay ama acdaadane waa dee si arrinkuna inuu waasac yahay ayaana inoo tusaysaa rasuulka ilaahayna waqtiyo ee uu intii badnayd tukadayna way jireen bal koluu intaa in ka yar ku gaabsadayna way jireen arrinkuna waasac weeye bal laakiin kollay dee in la ilaaliyo oo bal rawaatibtiiyo la ilaaliyo suni dee salaaddii bay inooguba buuxinaysaa fadliganna way leedahay faradkiina way inoo buuxinaysaa taasun baaba ah ta meesha imika halkan ee inoogu sugan ay tahay inaan u baraarugno arrin kalena xadiidkiisa waa inooguba sugan tahay ibnu cumar oo wuxuu uhi faama almaqribu walcishaau waljumucatu fasalaytu maca anabiyi sala allahu alayh wasalam fii beyte ta cibaaradan waxaa inuu tusaysaa markuu sheegay u hi maqribkii gaar u saaray iyo cishaagii iyo jumcadii uu hi aqalkiisaan kula tukaday maxaa mafhuumkii noqon duhurkii oo kale de imika waxay noo saaray subax marka horeba kamuu hadlin waayo axaadiis buu kuba yidhi walaashay baa ii sheegtay rasuulka ilaah inuu labadaa ragcadood tukan jirayoo saacada aadan rasuulka u gelin ayay ahayd taasi oo de aqalka markuu ku tukanayo waktigaasna ay tahay wakti laysa soo siyaarto markaa aqalkii laysugu yimaadaba ma aha laakiin maxaa meesha taala waa duhurkiiba markaa inoo soo baxaya sunnahan duhurka inuu awqaadda qaarkeed uu kuma tukan jiray masjidka taasi way inooguma sugan tahay bal markaa laakiin waxaan leenahay un kolley sunna haddii ay tao dee ruuxu haddii u aqalkiisii ku laamayo ama uu kaba imanayo sunnihii waxaa mudan ama fadliga badan leh inuu ruuxu ku tukado gurigiisa hadduu aqalkiisii ka imanayo ama uu hadday deeta dambe kuba laamayo hadduu suuq ka imanayo suuq ku laamayo ama meel kale kolley masjidkii u mooye meel kale ku tukadaa markaa ma muuqato laakiin waa markaa ay dee suurtagaltay u aqalkiisa intuu kaga imanaya ma kuba laabmayo waayo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh wuxuu inoo sheegay waana inoo dambaysaa salaada uu ruuxu tukado salaada ugu fadliga badan tii uu t gurigiisa ku tukada weeye waxaa salaada faradka ahayd bal taasi horta waa si guud laakiin maxaa meesha inooguma sugan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh mafhuumkan weliba markaan qaadano in awqaada qaarkeeda uu masjidka kuma tukan jiray marka way kala fadli badan yihiine maha macnuhu sunno laguma tukan karo masjidka laguma tukan karo taas maaha waa laga fadli badan yahay une laakiin masjidkina ruuxuu ku tukan karaa dee gurigiisina waa ku tukan karaa taa gurigaana mudan dee taasna waa marka uu guri kaba imanayo ama uu ku noqonayo taasba weeye waana xadiidkan imakata iyada inoogu sugan xagga marka la ego jin salaadahan in duhurkan uu laba ragcadood un yidhina dee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalam si aan sheegnay kollay inta badan buu tukan jiray oo waa taa ay caaisha lahayd ba afarka muu tegi jireen duhurka hortiya awqaadda qaarkeed uu laba ku gaabsan jirayna way jireen axaadiistana tacarud kama dhexeeyo waa axwaal wada waaseca wada banaan awqaad kala duwanna uu tukaday intii yareed iyo intii ka badnaydba uu tukaday arrinkuna waasicuu inoo yahay baabu jawaazi naafilati qaa'ima waqaacida wa ficli bacdi rakcati qaa'ima wa bacdiha qaacida wuxuu baabaysan waa baab dheer laakiin bal axaadiisna inta badan waa isla wada mid mid un haddii aan dee horta bal intan gaadhsiin karaan gaadhsiinaya haddii aan dhexda ku joojiyay haddaan baabka dhameeyaba waayo axaadiistu inta badan macnahoodu waa macno isku wada mid ahayd banaanida ay banaan tahay salaadii sunada ahayd qaa'iman xaaliya isagoo ruuxu taagan qaacidan oo wuxuu u baabaysan yahay salaada kol haddaanay waajib ahay inay sunno tahay ruuxu isagoo wax cudurdaara lahayn oo kari kara inuu istaago inay u banaantahay fadhi inuu ku tukado dee taagni inuu ku tukadaana waaba u banaantay labadiba waxaa kaloo iyadna axaadiisa ama baabka inoogu sugan ruuxuu ragcad keliya inuu qeybna ku istaago qeybna fadhiiso masalan waxaaba ku bilaabay masalan markii hore fadhibuu iskagaba bilaabay xaalad dee rasuulka ilaahay inoogaba sugan fadhibuu kuba bilaabay markaasu markuu xoogaa joogu doonayay inuu rukuuco ama rukuucdii dhawaatay ayuu kacay oo taagnibu kasoo rukuucay markaa ragcaddiiba keli ahayd ba qiyaam iyo qucuud wadaa galeen qiyaamkeedii markaa taasna iyadana bal baabkeedii iyo banaanida taasi ay banaan tahay ayuu baabkeedii yahay oo markaa waxaa iyada inoogu sugnaanaysa intan ruuxii salaaddu kol hadday suno tahay taagni in lagu tukado dhammaanteed waa meeshii dee la istaagi jiray waa qiyaamkiiuna in fadhi uu dhammaan ku wada tukado oo halkii dee qiyaamka uu fadhiisto uun labadii oo markaas iyo inuu isagu dee ay isugu jirta ragcaddii keli ahayd qiyaam iyo qucuud ay wada yeelato weliba suuradda nasku kuma yimi waa marka hore fadhii intuu ku bilaabay rasuulka ilaahay ayaa qur-aankii akriyey waa dheereynayo taagnida ku markaa adkaanaysay ayaa markuu dhadhawaaday ayuu rasuulka ilaahay kacay oo taagni buu kaba soo rukuucay tahay kol hadday xaaladaasi banaan tahay walow iyada aanay nas iyo naqli aynaan hayn rasuulka ilaahay lainooga soo naqliyey hadduu marka hore taagni ku bilaabo oo uu dib u fadhiisto fadhi markaa uu ku rukuucana iyadna dee jamaahiir culamaa waa jaais bay leeyihin walow aan iyada suuradda naqli aanu jirin ama nas imika ku yimi jirin saddexan kale laakin de waa saddexdaba intaba axaadiisa baabka ay noogu imanaysa xdثna yaحyى بن yaحyى qال aخbarna hushaym عan khalid waina mهran wاlxadا عan cabd للhi بn shaqيq qاal sأltu caiشhaةa عan صalaaةi rasuul الlahi slى الlahu عalيه وasلم caiشha weydiiye salaadii rasuulka ilahay can tadawuci ka bedelo maa salaadii oo dhan waa sunihiisii baan weydiiyey faqaalat waxay tihi kana yuصلي wuxuu aa mid tukada fي beyti gurigayga qabla duhri duhurka horti arbacan afar ragcadood buu ku tukan jiray waa afartiaa suno ahaa ay dee fiican tahayna in la kala gooyo uma yakruju waa baxayey fayusalii binnaasi dadkii buu salaadii duhur tukinayey uma yadkhulu uu soo gelaya guriga oo fa waa maalinta gurigeeda joogo fa yusalii ragcatayni laba ragcadood waa labadii ka dambeeyey wa kaana wuxuu aha yusalii binnaasi dadka mid tukiya almaqriba salaada maqrib uma yadkhulu wuu soo gelaya rasuulka ilaahi waa markuu maqrib ka soo baxo fa yusalii ragcatayni laba ragcadood buu guriga ku tukanayey wayusalii binnaasi alcishaa salaada cishaay buu dadka tukinayey wayadkulu beyti fayusalii ragcatayni laba ragcadood buu markaa tukanayey wa kaana yusalii marka halkan subaxiina waa tii axaadiis hore aan kuma soo maray toban baa inoogu sugayo subaxii marka loo geeyo labayo tobankii waana xadiidkaa hore umuxabiiba ti aan nidhi tafsiil ahaan buu uguma yimi tirmidi iyo iyadoo sidan markaa labayo tobankii ragcadood loo tafsiiliyey wa kaana wuxua yusalii mid tukada min aleyli habeenkii tisca rakcaatin sagaal ragcadood oo fiihina alwitru witrigu uu ku sugayo ujeedada ragcaddan dambe ee gaarka ama witri ka dhigaysa salaa ragcaadkii hore o dhan iyaduu kuba sugan yahay bal taasna oo markaa xadiisku noqonayo rasuulka ilaahay sagaal ragcadood buu kuba tukan jiray bal markaas isagoo laba laba intuu u tukaday markii dambe ragcad kuba khatimo sagaal ee witriga rasuulka iyo salaadiisa habeenimo iyo tiradeeda kollay baabka dambe aan udib dhiganaynaa waayo caaisho xadiidkeeda sagaalkanna waan ku haynaa toddobaan haynaa caaisho xadiidkeeda koob iyo toban baan haynaa saddex iyo toban intaba xadiidka caaisho wayo barhkood ay kaba dhigeen xadiidkeeda nooc idiraab xagga witriga ku jira lakin wax idiraaba kusugani ma jirte iyada markaan gaadhnaa halka salaatuleilka ayaan umuuraha arki doonaa iyo siday ku kala xambaaran yihiin iyo xadiidkeedii ahaa rasuulka ilaahi ramadaan iyo keyrkeedba koob iyo toban kama badin jirin iyadoo saddex iyo tobankana warisay sagaalkana imika warinaysa toddobadiina warinaysa bal taasi waa arrin inoo dambaysa aan leeyahay umuuraha kalean la soconaynaa markaa wakana wuxuu ahaa yusallii mid tukada laylan habeen dawiilan dheer qaa'iman xaalu yahay oo habeen dee isagoo salaadii dheeraynaya kuna raagaya ayuu taagnibu ku dhamaysan jiray wey walaylan dawiilan habeen dheerna qaacidan habeenka qaarkoodna ama habeenada qaarkoodna fadhibuu ku tukanayay habeen dheer oo ujeeddadu waa maxalkii qaacidnimadu waa maxalkii qiyaamka dee intii kale dee rukuucdiiyo sujuudina markaasaasay u dhacayen wa kaana wuxuu ahaa idaa qara'a hadduu aqriyo qur'aanka walxaal waa qaa'imu isagoo taagan oo taagni uu ku bilaabo rakaca wuu rukuucayay wasajada waa sujuudayay walxal huwa qaa'imun qiyaamkaasun buu dhamaysanayey isagoo taagan buu soo rukuucayuu soo sujuudayay waidaa qara'a hadduu aqriyo qur'aanka rasuulka ilaahi salaada ku galo dee waa qaacidan xaaliga oo fadhi marka horeba uu ku bilowdana qur'aankiina uu fadhi ku aqriyayo rakaca wasajada wahuwa qaacidun isagoo fadhigii un ku jira ayuu rukuucayuu sujuudayay bal xadiid kalena waa inoo dambeeya oo kan uu dee wa ficlu bacdi ragcati qaa'iman oo xadiidkeeda dee taasi waa wax inoo dambeeya insha allah wakana wuxua idaa dalaca alfajru sallaa ragcatayn tobankii hore labada nawge marka fajrigu iyo waagu baryana laba ragcadood buu tukanayay markaa xaggii rawaatibta waa labaiyo toban ragcadood labaiyo tobankiina way inoo waafaqsantay salaadiisa habeenimada sagaalka ragcadood waan dambaysiisanaynaa baan idho dee axaadiista ka badan baa inoo dambaysa arrinta meesha jiraan waxa weeye caaisha xadiidkan ay sheegtay hadduu rasuulka ilaahay kol uu dee taagni ku dhamaysanaya salaadiisana way jiraan isagoo rukuucayo sujuudayana kol uu fadhi un ku tukanayana way jiraano marka hadduu marka horeba ku galo taagni taagnidaasunbuu kasoo rukuucayay hadduu marka horeba fadhi salaadii ku galona qur-aankiisii markuu dhamaysta waa qirayay isagoo fadhiyunbuu rukuucayay markaa laba xaala inoogu sugan waa taagni oo salaadii oo dhan ah iyo fadhi oo salaadii oo dhan ah xaalada saddexaad way inoo dambaysaa haddii a la idhaha xadaثna qتaybة بن سعيid qال xadaثna حmاd عن budayr وأyuba عan cabdاللahi بن shaqيq عan caiشhaةa qالت kana rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم يuصلي layla طawيilا faإida صalىa qائmا hadduu taagni ku tukado rakaca qائmا taagnidu kasoo rukuucayo wey waإida صalىa hadduu tukado qaaعida xaalu yahay rakaca qaaعida bal markaa iyadoo inoo soo socdaan axaadiثi waxaa inta inoogu sugan un rasuulka ilaahay isagoo dee iskaba caafimaad qabay fadhi inuu ku tukanayay salaaduna waa salaad sunno ah markaa waxa ay noqonaysaa ruuxu salaadii sunno ahayd isagoo kari kare inuu istaago hadduu fadhi ku tukado way u banaan tahay hadduu fadhi ku tukado isagoon cudurdaar lahayn waana ijmaaca muslimiinta allahuma laakiin ajrigiisu muxuu noqonayaa ma ruuxii taagnida ku tukanayuu la ajri noqon isagu ka yaraanaya kol haddaanu cudurdaar lahayn ajrigiisu wuxuu noqonayaa nisfa ajri اqaa'im waa ruuxa taagnida ku tukaday ajrigii uu helayo kala barhkii iyada xadiidkeedna waa inoo dambeeya rasuulka ilahu taa inagaga dunaa oo khasaa'istiisa ay ahayd ajrigiisu inuu isku mid noqdo mooyaane وxadثna محamed بن المثنى qال xadثna محamed بن jaعفri qال xadثna شhuعbaة عan budayri عan cabdاللahi بn shaqيqi qaala wuxuu yihi cabdالlahi بn shaqيq anahu qaal kuntu waxaan ahaa shaakiyan mid xanuunsanaya bifarisa waddankaa faris la yidhaaho ayaa dee aan joogay oo halkaasaan ku xanuunsaday fa kuntu waxaan ahaa intii aan xanuunsanayey usallii mid tukada qaacidan xaalan ahay waaba macduura u xanuunsanayaayo anigoo fadhiyo fadhi baan ku tukanayay fasa'altu can dalika caaishata arrinkaas baan caaisho weydiiyo maaha isagoo faris jooga inuu halkaa caaisho weydiiyo caaisha faris weligeed may aragbe waxa weeyaan craaq ha gaadhe lakiin ninka sarshaysa may tegine ama markaas waxa weeye lakiin waxay tahay markii uu soo noqday uu madiinaba yimi uu caaisho weydiiyey faqaalat waxay tihi bal salaadiisa uu fadhiga ku tukanayuu weydiinaya imakaana waa horoo tegey waktigana markaas ma ahay waa wati wixii hore dhacay dee markaa uu faris joogay ee uu xanuunsanayay siduu yeelayay faqaalat waxay tidhi kana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm yusalii layla طawiila qaa'ima de waxaana u sheegtay habeen dheerna inuu fadhiga ku tukanayay markaa kal haddii weliba isaga waa xanuunsanaye macduur u ahaa de waayo u banaantahay salaadii faradka ahaydna haddii kalena isagoo dee iska caafimaad qaba hadduu sunihii fadhi ku tukadana waa shay jaa-izawn fadakara alxadiida وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna معاad بن معاad عن حmaydi عن cabd للhi بن شhقيq العqayliي qاaل أنه qاaل sألت عائشhaةa عan صلاaةi رasuuل اللahi صلى الlه عليه وسلم بالleyل caiشha ayaan weydiiyey salaadii rasuulka ilaahay habeenka uu tukanayey oo dee waa تadawuciisiye maatu weydiinaya sida markii horeba inooguma sugnayd faqaaلaت waxay tidhi kana يuصلي لeyلا طawيiلا qاaئmا وليلا طويلا قاaعدا وكان إdا قرأa قائما ركعa قائما وإdا قرأa قاaعدا ركعa قاaعدا waa lftigii imakaan soo لqbeeyey وxdثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هiشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شhقيق العqayلي waa ninkin ba weli nala socda qاaل سألنا عائشhaة عن صلاaة رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilahi saلaadiisii baan weydina عائشha faqاaلت kana رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay يgir waa bedinaya الصلاaةa صaلaada qاaئma xaaliyo isagoo taaganya oo qaaعida isagoo fadhiyaba faida اftataxa الصaلaaةa salaada hadduu furfurto uu bilowdo qaaئma xaaliyo hadduu taagni ku galo marka hore salaada rakaca qaaئma waa rukuucaya rasuulka ilaahay xaaliyo isagoo taagan oo ujeedadu taagnidaasu ku dhamaysanaya ilaa u ka rukuucayo waida اftataxa الصaلaaةa qaaعida hadduu salaadii bilowdo furfurto oo uu bilowdo qaacidan xaliyo fadhi marka horeba salaadii uu ku galana rakaca waa rukuucayey qaacidan ma kacahayne fadhigaasun baabu markuu dee qira'adii dhamaysta ku rukuucaye وxadثnي abالربيع الزهrاني qال أخبرnا حmاd yعnي بن زayd xا qال xadثna xسن بن الربيع qال xadثna مهدي بن maymuن xا وxadثna abوبكر بن أbي شhaybةa qال xadثna وkيع xا وxadثna أbو كرayb qال xadثna بن نmayr جaميعا عن هiشام بن cروة xا وxadثnي زhayر بن xرب واللفظ lah oo eeg iبن نmayr iyo qolooyinkii hore هiشام بن curway kaba wariyeen سند لباad b haddana xadثnي زهير بن حرب ولفd lh qال xadثna يحيى بن سعيد waa markaa qطاn عن هiشام بن cروة qاaل أخبرnيi أbي عن عائشhaةa aabbahay crوة ii waramay عائشha isagoo kaba warinayo qاaلت waxay tihi عائشha ma raأytu رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi maan arg يقرأ xaalu aqriyayo في شhayءi شhay min صaلaaتihi salaadiisa kamida me شhayءi min صaلاaةi leyl salaada habeenkii kaba mida jaaliسa xaaliya isagoo fadhiya taagni buu rasuulka ilaahay ku tukan jiray xataa idaa kabira markuu weynaaday rasuulka ilaahay uu da- noqday ayuu qara'a fadhiistay qara'a aqriyay jaalisan xaaliyo isagoo fadhiya oo waxa weeye intii hore o dhan rasuulka ilaahay walow dee waktiya uu fadhi ku tukadayna ay jiraan laakiin waxay leedahay waxaa dee uu ahayd xaaladiisu inuu taagni uun ku tukado laakiin markii dambe aakhirkii cumrigiisa weynaaday rasuulka ilaahay uu cuslaaday ayaa waxaa dhacaysay inuu xidho salaadiina galo isagoo waxa weeyaan markaa xataa idaa kabir ayuu fadhiya oo markaasu qur'aanka oo uu dheereynayo aqriyaya qara'a jaalisan xataa idaa baqiya calayhi marka uu hadho min asuurati suuraddii uu aqriyayay halaaثuuna soddon aw arbacuuna aayatan afartan aayadood ayuu qaama kacayay faqara'ahuna waa aqriyayay uma rakaca wuu rukuucayay وxadثna yaحyى بن yaحyى qال qرأت عlى مالك عن cabd للahi بن يزيد وأbي mضر عن أbي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشhaةa أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم kana wuxua يuصلي mid tukada jاaliسا xaaliya isagoo fadhiya fadhi buu ku tukanayay fayqرأu qur'aaنku aqriyaya والxaal huwa jaaliس isagoo fadhiya faإdaa baqiya markuu hadho min qرا'atihi qرا'adiisii waa qur'aanka halkii uu doonayay inuu dee kuba rukuuco qadru ma yakunu ثaلaaثيiن aو arbaciiنa aayatan soddon aayadood ama afartan aayadood qadarkood qaama waa kacayo faqara'a waa aqriyayo walxaal waa qaa'imu uma rakaca wuu rukuucayey uma sajada waa sujuudayey uma yafcalu fi rakcati اhaaniyati ragcadda labaadna mila dalika oo fadhiguu iskaga aqriyayey markuu dhadhowaado afartan ilaa soddon aayadood ay uharsantahay buu kacayay oo intuu intaa qiraa'o istaagni ku aqriyo ayuu soo rukuucayay xadثna xadثna abubكr بn abi shaybةa وaisxaaq بn ibrahima qaala abubكr xadثna ismaaعiil بn culayaةa can اlwalid bn abi hishaami عن أbي بكر بن محمد عن عمر عن عمرة عن عائشhaةa قالت أنها قالت waxay tihi عائشha كاna رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi wuxuu ahaa يقرأ mid أqriya والxaal huwa qاaعd فإdا أrاada marka uu doono an yarkaca inuu rukuuco qaama waa kacayay qadra maa yaqرأ إنسaan إنسaan inta uu ka أqriyo in leeg ayuu istaagaya أربaعيiنa aayة markaasuu rukuucayay وxadثna بن نmayri qال xadثna محamed بن bشhr qال xadثna محamed بن cمr قال حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص محمد بن عمرو بن علقمة بن أبي وق... بن وقاص وعلقمها dنبa u أwowa محمد بن إبراهيم تيمية علقمna labadooduba waxay ku sugnaayeen xadيثkiina mل أعمال بنyt waa سندkii waa cمر ninkii ka warinayay kii kusi xigayba قال قلت لعائشة كيف اsتeبو كان ahاa يصنع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم في ركعتين والحال هو جالس labada رagcadood seebuu samaynayay ama markaa uu tukanaya isagoo fadhiya qaalat kana yaqra'u fiihima faida araada an yarkaca marka uu doono inuu rukuuco qaama farakaca ayuu rukuucaya bal iyadoo kolley axaadiistii baabka ay noo socoto xadiid kaleo caaishana uu inoo soo socdo oo awele cabdillahi ibnu shaqiiqi uu kaba warinayo maxaa iyada halkan nooguba sugan markii hore caaisha waxay tihi rasuulka ilaahay maan arag oo shay salaadiisa habeennimo kamida fadhi isagoo wax ku aqriyaya macnaa fadhi ku tukanaya weeyaan oo n kolley sujuuddii waa la fadhiistaayo ataxiyaadkiiye waktiga qur-aanka la akriyaa waa intii la taagnaa anigu maan arag ilaa markii dambe dee uu xayaatadiisa akhirkeed weynaadu cuslaaday taagnidii badnayd ay dee wax uu in badan taagnaanayena ay dee ku cuslaatay ayuu rasuulka ilaahay fadhi uu salaada kuga tukanayay laakiin maxaa xadiidka inooguba sugan markii hore waxay lahayd rasuulka ilaahay salaada wuxuu badinayay qiya isagoo taaganaya isagoo fadhiyaba hadduu taagni ku galo taagnigaasi ku dhamaysanayey hadduu fadhi ku galona fadhigaasi ku dhamaysanayey bal taasi waa axwaashiisii hore iyo markiisii hore laakiin maxaa kaloo inoo soo naqlisay waqtiyadan dambe ee uu taagnidiina ku adkaatay inuu in badan taagnaado inuu rasuulka ilahay intuu fadhi marka hore salaada ku galo qur-aankii aqriyo markuu dhadhowaado ayuu deeta istaagayey oo uu markaa rukuucaya horta ta iyada inoogu suganay waa intii kale tarjamada waa xaaladii aan lahayn waa xaaladee nas aan u hayno oo ruuxu intuu salaadii fadhi kuba galo inuu haddana intaanu dhamaysan qiraa'adii uu kaco taagni kasoo rukuuco iyada taasta inoogu sugan waya xaalada kalena way banaan tahay lakiin xaaladaa naqli uma hayno in markii hore taagni lagu galo oo intaan la fadhiisan intaan la rukuucin uu fadhiisto ama waxa weya deeta fadhigii kuba rukuuco taa iyada imika naqli ma jiro ama nas ma jiro se de waa tan uno iyadna way banaan tahay e bal saddex xaale kale naskaan kuba haynaan arrinta kaleba iyada inoogu sugan waxay dee tilmaamaysaa rasuulka ilaahay siduu qira'ada u dheereynayey intan uu aqriyayay waa in aad iyo aad u badan bay ahayd fadhiga uu ku aqriyayay markuu soddon aayado anaga taasi waynaguma dheerto soddon aayado ama afartan aayadood soddon aayadood waa suuratu tabaarak almulki oo kale biyadi lmulki waa in lag ama afartan dee in kaba badan in inta addana la taagnaado inaga intaasi in ku dhowtoona mama taagnaane waxa weeyaan waxay tilmaamaysaa waa siu rasuulka ilaahay qira'adiisa ay u dheerayn oo intii uu dee fadhiyey waa waa qiraa'o dheer buu aqriyay marka soddon ama afartan aayad waa inaga agteena binisbati lana wax dheer weeye ayuu kacayo markaasuu qira'ada marka intaa dhamaysuu rukuucayay waxay weeyaan waa dheerayntii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh salaada dheeraynayay xadiidka kale faida araada an yarkacna kolley kii hore un weeyaan maaha un marka uu doonayo inuu rukuuco inuu istaagayo markuu istaagaba uu soo rukuucayay waa xadiidkii hore un duruqdiisii oo horta qur'aan buu aqriyayey bal qur'aankaa qadar aan yarayn baabuu aqriyayey markaasuu soo rukuucaye maha macnuu marka uu markaa doonayo inuu rukuuco inuu markaasba waxa weeyaan intuu istaago markaaba rukuucayey waayo xadiidku waa xadiid keliya un waa duruqdiisii un bal xadiidka caaisha un baan raacinaya kolle kuwa kale waan iska dayn kle xadيثka cاشhana inoo joogo allah subحanaه وataعalى عlى عlم سubحaanaka اللهma بحamdika أشhهad an laa ilaha ilا أnت اsتغفirka وatوب iليk